Magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo ayaa wada burburay kadib markii uu saameeyey roobabkii dhowaan ka da'ay gobollada dalka oo dhan. Wadadan oo muhiim ku ah isu socodka ganacsatada iyo bulshada ayaa waxaa buundooyinkan guritaankooda hakad geliyeen gawaarigii ku soo wajahnaa magaalada Baydhabo. Maamulka degmada Abuur Hakabo ayaa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ka codsaday in la dhiso buundadani gooday maadaama dhaqaaqa degmadu uu hakad galay.
buundadii magaal buundooyinkii eh, degmada buurhakaba buundooyinkii oo eh, magaalada dhatiyo bartimaha maraayan oo jidkii baydhabo iyo buur is- eh, baydhabo iyo ne xamar iskiiraay ya buundooyin ii jidid badanga gohan eh, may larahayso hal bil iyo jidideedunka shaqeeyahayna arri ku shubahayna eh, gowiteedii oo laamigi boholnagadeen oo lugoy biyowigooyi iyo arinku shubahayna ayaan tun dhisaanay muddinii qaadatay maamulkii saraakiishii uunu dhan isgarabsanay oo walba hal qof lay hayni wal oo ganacsate oo baaburti meelung maraas jidkung maraas laamigi maraas ganacsatadii eh, dad handartoy ganacsatada naftiha qaalanka jeysatoy may bafadaanahan lamadaas buunda sadhagse anti unun daboolna halbila laamiga gowshe lama kilomitr laharbiyaani amigi maalanga kor surugna qarash una hadda iska biyaana mahayna haani laamiga kusuu biyaani ba sakaraad laana lama kilomitr iyo antaas deengana nilaahdi buundooyin oo lama ejaban oo aan dhehayt een, hal kilomitir ilaa lama kilomitir ama an ismaadaan sida simbarga haytaan jajabsaniin dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweynahan korey iyo guddiga gaalileyd waliba oo ardeeda wadadan daneeyow ini oo ardeeda een, garab noosiyaan iyo fadaan hob ilaahay ar un wali tabartaan ay jeysani haddana een, sii wadna shumakiihini way balana degmadu inaan takajeedi inta kala kaalmuka jeegso kortid wadadan tangati wadnaha ma iska hiraasa ilaa biladhaaw